fiican u wanaagsan galab wanaagsan khamiis wanaagsan meel walba aad joogtaan ise kasoo maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka amuraha afrika oo ah barnaamij toddobaadla galabka saakamiisa saacadda marka ay soo dhalastaagto siddeed iyo barka doornimo aad ka dhagaystaan raadiyaha cadaado mar kale gala wanaagsan duhur wanaagsan waa duur khamiisa taariikhda ku aastaysan tahay afar iyo labaatanka bisha tobnaad aktoobar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada galaabtan barnaamijka amuraha afrika aan ku soo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona shirkada deep world ee laga leeyahay waddanka iskutaga maarka carabta ayaa sheegtay in dhaawac ay ku noqotay dacwadda jabuuti ay kaga celisa gudaha waddankeeda faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka amura afrika maanta ay kugu soo gudbi doonaa qodobada kale a maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona taliska ciidanka badda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadla doontii ku degtay xeebta deegaanka cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin la xiriirta waxyaabaha kale barnaamijka amura afrika maanta aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa ra-isul wasaaraha waddanka etoobiya ayaa magacaabay xoogyaha guud ee igad waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin la xiriirta qodobada kale barnaamijka aan ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona dadbahye ay ku dhinteen dad aada fara badan ayaa ka socda gudaha waddanka etoobiya khasaare ayaa halkaas laga soo warinayaa faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka hamuraha afrika maanta ku dhagaysan doontiin toddobaadka gudihiisa ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobe iyo midowda afrig kulan ayay muqdisho ku yeesheen waxyaabaha diiradda lagu saaray xog ku saabsan ayaana barnaamijka amura afrika maanta kugu soo gudbi doonaa wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa toddobaadkan gudihiisa waxauu ku hanjabay in maxkamad la horgeyn doono ciddii soomaaliya ku sheegtay inay tahay waddanka ugu soo maasuq badna caalamka waxaan idiin soo gudbi doona saaxiibyal khudbada uu ka jeeshay kulan uu golaha shacabka uga qayb galay muqdisho waxyaabaha kale barnaamijka amuraha afrika maanta ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona banaanbax looga soo horjeedo maamulka jubbaland ayaa toddobaadkan gudihiisa ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada jubbaland dadkii banaanbaxa dhigaya khasaare ayay gaarsiiyeen waxaan idiin soo gudbi doona saaxiibyal faafahina la xiriira barnaamijka waxaa soo sarakaana galabta ka tebi doona anigoo xasana cumar axmed ibraahim saxaafe ee barnaamijka farsaminaya waa mar kale iyo amura afrika
ugu qurux badane deegaanta roobkiyo adaad joogna kaadko badna ada ugu qurux badane deegaanta roobkiyo adaad joogna kaadko dumarna waa aduuqura duuqna waa kadigu jira kurtuna igu qaaxira dumarna waa aduuqura duuqna waa kadigu jira kurtuna igu qaaxira
jigjiig dhagaariyo dayax iyo cadcaydo berisoo gantaala dacalada ka baxa iyo diiliba iska hor yimi xidigtii dhagaariyo dayax iyo cadcaydo berisoo gantaala dacalada ka baxa iyo diiliba iska hor yimi daahiin dhammaanu dadka meelka wadaajimay oo dabiyo nuurkiyo midabkooda dahabka waistimaayu dan wadaag shucaacule عوجتيدا واجتماعيو دوغاك شعاعولي سقل يرود آيو دشعة سقا ماري سقل يرود آيو دشعة سقا ماري jaleecada wax dunida u egyiin dembili ii adaa jira dadna adawgu qurux badaani deegaanta rogtiyo adaa toogna dhawgo dadna adawgu qurux badaani deegaanta rogtiyo adaa tooga dhawgo dumarna waa adoo qura dooqna waa kanigu jira kurtuna igu kaa xiran dumarna waa adoo qura dooqna waa kanigu jira intuna iigu kaa xidhan
dadna adowgu qurux badan waaguu dilaaciyo dadnada ka mudee dadna adowgu qurux badan waaguu dilaaciyo dadnada ka mudee
kulanaysan ayaan leena saaxiib il ku soo dhawaa barnaamijka waxaan ku bilaabayaa dalka isku taga mararka carabta shirkadda deep world oo sheegtay in dhaawac ay ku noqotay dacwadda jabuuti ay kaga caarisay gudaha waddankeeda shirkadda deep world ee laga leeyahay dalka isku taga mararka carabta ayaa shaaca ka qaaday saameynta weyn oo ku yeeshay hogaanka jabuuti ay uga gudbisay dacwadda kadib markii ay isku fahmi waayeen shaqada shirkaddu ay ka waday dekadda dooraale ee ku taalla gudaha waddanka jabuuti maamulka shirkadda deep world ayaa sheegay in dhaawac weyn ay ku noqotay shaqada shirkadda muranka iyo dacwadda laga gudbiya iyadoo sida ay sheegtay ku adkaatay in lacag ay maalgeliso mashaariic horumeed oo ay ka weysay bangiga adduunka iyo caalamka maamulaha shirkadda deep world ee laga leeyahay waddanka iskutaga imaaraadka carabta oo la hadlay wakaalada wararka reuters ayaa sheegay in go-aanka dowladda jabuuti ay ku ceyrisay uu dhaawacay kalsooni lagu qabi karo shaqada shirkadda iyo mashaariica ay maalgeliso hadalkan ayuu ka sheegay shirkadda deep world kadib markii mashruuc cusub ay ka hirgelisay deep world dalka ruganda kaas oo ku kacay lacag gaaraysa soddon iyo shan milyan oo dollar dhinaca kalena madaxa shirkadda deep world ayaa tilmaamay in bangiyada ay walaac ay ka keenaan cidda damaanad qaadaysa haddii bangiyadoo lacag malaayiin dollar ah ay shirkadaasi u dhiibata kadibna ay kasoo bixi weydo dowladda jabuuti ayaa dalka ka celisaa shirkadda deep world bishii january ee sanadkii labada kun iyo sideed tobankii kadib markii marn uu soo kala dhexgalay tan iyo sanadkii labada kun iyo todobiyo tobankii iyadoo shirkadana ay tilmaamtay go-aanka mid aan sharcigaasi waafaqsanayn amra afrika ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadana waa nagala socotaan saaxiibayaal taliyaha ciidanka badda ilaalada xeebaha dowladda federaalka soomaaliya admiraal guuta cabaas aamin cali ayaa markii ugu horeysay wuxuu ka hadlay doonta ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ee dhowaan ka degtay meel u dhow xeebta deegaanka cadale ee gobolka shabeellaha dhexe taliyaha waxauu sheegay inaysan jirin cilad weyn oo ku timi doontaasi iyo in waxyeelo ay dhimashadii dhaawac ay kasoo gaartay ciidamaha ka tirsana dowladda federaalka ee saarna doontaasi ku degtay deegaanka cadale ee shabeellaha dhexe kuwaas oo uu sheegay in raashin u wadeen magaalada hubyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug ugu dambeyn waxauu sheegay doontaasi ay doono kale oo gurmad ahaan ugu diraan ay haatan ku sugayiin xeebta deegaanka cadale ee shabeellaha dhexe islamarkaasna maanta ay soo geli doonaan ciidamada magaalada caasimadda ah ee muqdisho si kastaba haatee hadalka taliyaha ciidanka badda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku su-aadaya xilli ciidamo howlgalka midooda afrika amisom ee ka howlgala biyaha soomaaliya ay sheegeen inay soo badbaadeen ciidamo ka tirsan kuwa badda soomaaliya oo doon la degtay iyoo kusii jeeday magaalada hoobiyo ee gobolka mudug ee galmudug waayaha kula wanaagsan ayaana leenahay barnaamijka mara afrika ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadana oo nagala socotaan rabsaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed ayaa u magacaabay xogyaha guud ee igad warkii goobyo waxauna sidoo kale xilka guddoomiyanimada igad ku wareejin doonaa ee waddanka kenya kursiga xogyaha guud ee igad ayaa waxaa doonaysa inay qaabato soomaaliya waxaana u sharaxnaa wasiirka hore ee arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya cabdisalaan cumar hadliye ninkan maanta loo magacaabo xogyaha guud ayaa hore usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka etoobiya amra afrika ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadadan oo nagala socotaan saddex qof ayaa ku dhimatay doodbaxyo rabshada wata oo ka dhacay gudaha waddanka etoobiya halka tiro shacab kalena ay ku dhaawacmeen sida saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidamada waddanka etoobiya ay warbaahinta u xaqiijiyeen doodbaxyadaas ayaa waxaa laga soo horjeedaa rawsaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed laba qof oo ka mida dadka dawadaxyada dhigayay ayaa magaalada aadama lagu dilay halkaas halka qof kalena uu u dhintay magaalada bariga ku taalla ee haraar sida ay saraakiisha ciidamada ee wadankaasi ay warbaahinta la wadaageen halka saddex qof oo dawadaxyadaasi ahna lagu dhaawacay magaalada ombo oo dhacda galbeedka magaalada caasimadda wadanka itoobiya addis ababa waxaa la xiray wadooyinka ku yaala gobolka oromiya iyo wadooyin kale ee soo gala magaalada asaba ee wadanka itoobiya dadka dababaxa dhigaya ayaa taageero u muujinaya jawhar maxamed oo ku eedeeyey dowladda in aliladaas ay kala noqon rabto amra afrika ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadadan oo nagala socotaan saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xaafiiskiis ku qaabilay wafdi heerkiisu sarreeya oo ka socda qaramada midoobey iyo midooda afrika oo booqasho ku yimi todobaadkan gudaheysa magaalada caasimadda ah muqdisho ku-xigeenka xogyaha guud ee qaramada midoobey aamine maxamed iyo ergey gaarka ee midooda afrika u qaabilsan arrimaha haweenka nabadda iyo midooda nabadda ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulanka ay wada qaateen ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre wafdi aan ka socda qaramada midoobe iyo midooda afrika ayaa goobjoog ka ahayd wasiirka haweenka xaqiiqisaanka dowladda federaalka soomaaliya waxaa looga hadlay dhismaha nabadda halinta khilaafaadka iyo sarqaayista duurka haweenka qaybgalka arrimaha siyaasadda ee wadanka xamine maxamed iyo sidoo kale mas-uul kale ayaa u mahad celshay suurweyntii dowladda federaalka waxaayna bogaadiyeen guulaha muuqda ee lagu tallaabsanaya dhanka ammaanka dhismaha nabadda xaquuqdhehisaanka iyo dhiirgelinta haweenka iyo arrimaha siyaasadda ee wadanka barnaamijka amuraha afrika oo kala socota raadiyo idaacada wanaga intaas tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay saaxiibayaal duhur wanaagsan
runtu way dilaysaa hadduu caraaro inaan yahay hawluunin nagiiganay dhaantu way laysaa kasare shimbiru lalay cabbaar waa ka dabaadi soodhiga hagaawo ma huraayo ciide kasare shimbiru lalay cabbaar waa ka dabaadi soodhiga hagaawo mahuraayo ciide haddan caawa ku yimi adiguna hanaadu aad guuso aysora cashar baa lai digay aanku cidda qaatay haradiisaylu
Thank you.